brofeser axmed xaaji cabdilaahi asaari ayaa ka hadlay xaaladda uu dalku marayo isagoona ku tilmaamay inay tahay tii ugu adkayd ee soo marta dalka somalilan brofeser axmed asaari ayaa ugu horreyn ka warbixiyey taariikhdiisa waxbarasho iyo welibata siyaasadeed intaa kadibna waxa uu ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee waddanku uu marayo isagoona ku tilmaamay inay tahay tii ugu adkayd ee dalka soo marta brofeser asaari ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo muddo kordhinta la filayo in golaha guurtu dhowaan ansixiyo isagoona ku tilmaamay inay tahay mid sharci darro ah meelna kaga dhacaysa heshiiska saddexda xusbi qaran ee dhowaan dhexmaray ugu horreyn waa kan brofeser asaari oo warbixin kooban ka bixinaya taariikhdiisa waxbarasho waxaa dalka anu ku soo noqday qoladii london baan ka imi berigii maxamed xaaji ibraahim egaalu madaxweyne ahaa waxaan keenay koolajkii la odhan jiray cambridge international college koolajka cambridge international college waxaan taregeliyey kun iyo laba boqol oo arday oo skill training aanu siinaynay ee muddo laba sannadood ah waxaanu kaloo tareengalaynay ilaa lix boqol oo kaleoo n g o-yada ah marka runtii wakhti aad oo adag buu ahaa ingiriiska waxaan ka qaatay jaamacadda canterbury university m b a iyo b h d
brofeser asaari oo ka tirsanaa xusbiga kulmiye ayaa ka warbixiyey muddadii uu ka midka ahaa iyo sababihii ku kalifay inuu iskaga tago waxaanuu sheegay inuu ka tegay muddadii loo tartamayey musharaxa madaxweyne ku-xigeenka oo ay ku loolamayeen cabdiraxmaan aw cali iyo cabdiraxmaan saylici oo haatan ah madaxweyne ku-xigeenka somalilan haddaba isaga oo arrintaasi ka hadlaya waxa uu yidhi markii hore waxaan ahayn dadkii ku biiray ee kulmiye kulmiye dabeedna waayo badanba laysla soo maray waayihii badnaa ee la soo maray khilaafaad badan baa yimi dabeedna shirkii ugu dambeeyey ee lagu soo saarayay madaxweyneha iyo ku-xigeenka saylici iyo cabdiraxmaan ay ku tartamayeenoo saylici uu qaatay madaxweynuhu kaasa annagu qoladii ka soo baxday aanu ahayn marka halkaasaanu
markaa muddo intee leeg baad ku jirtay xusdhinaca kale brofeser asaari oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka ayaa sheegay in golaha guurtida iyo xukuumaddu ay doonayaan muddo kordhis
golaha wakiiladu ay muddo toban sannadooda fadhiyeen oo sharciyaddii ka dhammaanayso guurtidu ay koob iyo labaatan sannadood ilaa labaiyo labaatan sannadood ay fadhiyeen oo sharciyaddii aanay ay ka dhammaatay laftoodii madaxweynuhu ay lix iyo labaatanka juun ka dhammaanayso doorasho aanay qabsoonaynin laysku hayo komishankii ay soo gooyeen jadwal saddexdii xisbina ku raaceen qaadhanbixiyaashu ku raaceen sanad guurtuduna iyo xukuumadduna ay doonayaan kordhis
marka muddo intee leeg baa la kordhin karaa bay kula tahay
dee uma baahna muddo intee leeg baa la kordhin karaa hay-aduhu way kala leeyihin sharciga komishanku isagaa goynaya maalinta doorashadu dhacayso guurtuduna kordhis bay leedahay haddaanay guurtidu intii aanu komishinku jaangooyada samayn ay wax kordhiyaan dowbay u ahaan lahayd maadaama iminka ay isku raaceen komishankii inuu sanad gooyey oo ay ku raaceen saddexdii xisbi oo ay qaaranbiixiyaashu ku raaceen oo ay weliba markii hore doonayeen in ay shan iyo tobanka disembar qabtaan oo ay qaban karayeen laakiin xeerkii u dambeeyey ee guddoomiyaha guurtida salebaan aadan uu yidhi after six month ay xeerkaa dhaafi kari waayeen lixdaa bilood ay dubi soo rideen ay yidhaahdeen feras juun waxay ahayd guurtoodu inay ku raacaan mar haddaan khilaaf jirin dee guurtoodu khilaafaadkay caado u ahayd inay dumis baabi'iso oo joojiso may ahayn iyadu inay khilaaf cusub bilowdo maanta komishankii iyo saddexdii xisbi qaran iyo qaaraanxuyaashii iyo shacbigii oo dhan baa isku raacsan timeka wakhtigaa uu qabtay komishan markaa sababta keenaysa in muddo la kordhiyo maxay kula tahay ee sababtu way iska caddahay waxaa weeye saleebaan iyo guurtooda waxaa riixaya xukuumadda dad doonaya inay kordhis helaan laba sano iyo wixii ka badan ayaa sanadkan diidan oo guurtadana dabada ka riixaya oo khasbaya sababta waxaa weeye mar haddaana xisbiyadu khilaaf jirin mar haddii komishanku uu gooyey taymkiisii mar hadday qaala bixiyaasha sidaa lacagtii ku bixinayaan sabab keenta khilaaf inay yidhaahdaan sanadkaas aanana ku raacna mooye inay keenaan khilaaf maahan mid kalaa jirta markii ugu dambeeyey ee is yidhaahdeen kordhiya waa tii labadii xisbee mucaaradkaa oo kulmiye oo uu hogaaminayay madaxweynaha maanta jooga axmed maxamed siilaan iyo ucid faysal cali waraabe waa kuwii soo baxay ee yidhi haddii aad maalin kordhisaan guurtooda dhagaxa lagu dilo waa kuwii dabeedna intay fadhiisteen oo dhallinyaradina ay soo baxday dhagaxantii soo qaadatay waa kuwii yidhi komishinku ha cayimo waxaan annagu waxba korrimayno komishinku ha cayimo muddada marka uu doorashada qabto ee cidda haddii madaxweynaha markaa joogo daahirayaal laga reeyo bil uunbuu nowtiis ka dambaynaya haddii ay berigaas sidaa u gooyeen oy komishanka xil saareen waxaan garan waya sababta ay maanta ku diidayaan komishankan sanadka qabtay ee juun qabtay ee yidhi wax iyagu dhan waanu ku cabdiqaadir cabdiraxmaan habane shabakadda wararka ee wajaalana yuus magaalada hargeysa